dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington caawa waxaa barnaamijka idinku hayaa taariikh kooban oo ku saabsan fanaankii maxamuud xaaji cali gaywarow iyo qaybtii u dambeysay ee taxanihii aan toddobaadyadii lasoo dhaafay uga hadlaynay taariikhdii faneed ee weriye iyo hal abuure cabdalla nuuraddiin axmed labaduba allah u naxariisto sida geed makiyo mirihii ka daateen soodan magacu ka dhacay macna beeshay haatane anna maanta kuma rabo muuqa aaga iga qaadi ina kala masaafee inay dunidu maalmahan murigiyo dhibadan tahay nasiibkaygii maa maqan maxaatii aan maagamaha loo mehersadaa loo maxaatii aan maagama loo mehersadaa cabdalla nuuraddiin ayaa u dhiibay shiiraan shidaad mugaad markaasaa markuu shiiraan qaadayo dadkao dhan dhuuxii lafo ay dhalaalin jirtay ra'yi badan adduunyoy ina raamo badaney laba ruux walaalaha hadda kii risi qoran maxaad u daba ruxlaysaa ruugga ugu aastaa kan kalena u rogataa faxiisa ugu rogays ama soo ruxle ama iga rogo rasmi igu sheeg ruquyoy walaalay ratiib buuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo moogtaa roobaan da'ayn baan cirka aan ka raadshaa waxaan leyla rabin baan hadba daba ruux leeyaa sida ruux dhinto rumadii go'do raran saaran baan ra'yiysanayaa ra'yi badan adduunyoy ina raama badaaney laba ruux walaala hadba hadba kii risi qaroon maxau daba ruclaysaa ruugga ugu haastaa kan kalena u rogataa faciisa uga reebtaa ama soo rucle ama iga rogo rasmi igu sheeg ruguyoy walaaley ratibuubaa oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo moogtahay waxaa barnaamijka marti igu ah nin si wanaagsan u yaqaanay lana soo shaqeeyey weriye nuuraddiin iyo fanaan gaywarow waa weriye maxamed aweys mudey oo ku magac dheer boqorka bartamaha maxamed aweys mudey mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waxaan u gudbaynaa dhalxa maxamed cumar dhalxa oo xildhibaanka isagana waxa u dhiibay mar hore hees la yidhahda qaran daafac cabdalla nuurdiina u dhiibay maxamed aadan shamuuri allah u raxmadaya isagana heeslayda cafis oo isagana madaxweynihii xilligaasi allah u raxmadaya oo cafis u fidiyey heesa u qaaday oo mataqaa mataqaana maxamed aadan shamuuri uu heestaasi yani dadka dibadda jira loogu talagalay curadkaa inoo kacay cafisku idin huray cadowwaa ku baaba'ay ciidiyo dhulkaagii adducaana maashibe calool furan ku soo noqo heestaasina maxamed aadan shamuuri heestaa cafisa ahayd yaa la cafinaya yaa la cafinaya dadka dadka dalka ka cararee oo baxsadka dibadaha jira dadka dalka dembiyada ka gala oo dibadaha jira ayay dawladda cafinaysa cajiib marka lama soo koobi karo intaasay cabdirasaaq gaadaca ka mid ahaa oo wacdana dhigay oo isagana heesaa aroosa u dhiibay waa casha haldhaa iyo cumar heega wacano sida lagu arooriyo heesta diin islaamke arooskiinan hodanka hambalyaanu leenaa hambalyo hambalyaanu leenaa hambalyo hambalyaanu leenaay laba hagar la-aan iyo hiba laysu siiyo hoy ducaysan weeye rabbi haw hagaagsho ayle barwaaqe ana wiilyacaanaan hooya yani cabdirasaaq maxamed faarax gaadaca ayaa qaaday ha kuusii gudbiyo ha yaakinin cabdirasaaq waa axmed talaabay.
faarax ha gaadaco ingiriisku degan yahay hadda hees aroosa ahayd aroosa loogu talagalay cabdallah eriyada soo sameeyey waxaan xasuusanayaa oon iloobi karin oon ku darsanayaa buuggii jaceylka baalkiisa koowaad heestii cabdallah iga yaabiyey ereyada uu sameeyey Eh, fanaan fac weyn buu ahaa laakiin soomaalida badanaa en, eh, way waa, ah, dadka badankooda way yaqaanaan dadkii toddobaatameyadii sideedii aada u yaqaanin laakiin dadkan dambe ma garanayaan shiiraan shidaad muraad ayaa la odhan jiray shiiraan shidaad muraad ma garan si fiican laba hees laba hees buu u dhiibay heestii ugu horreysay waxay ahayd war moogay walaaley sida geed makiyo mirihii ka daateen sootan magacu ka dhacay macna beeshay haatane anna maanta kuma rabo muuqa aagayga qaadi ina kala masaafe inay dunidu maalmahan murigiyo dhibadan tahay nasiibkaygii maa maqan maxaatii aan maagaba loo mehersadaa loo me- maxaatii aan maagaba loo mehersadaa cabdalla nuuraddiin ayaa u dhiibay shiiraan shidaad bogaan markaasaa markuu shiiraan qaadayo dadkoo dhan dhuuxii lafa ay dhalaalin jirtay qalbigoodana farxadii gelin cajiib heestayaa lahaa marka ma shiiraan shidaad ustaad Waa lahaa- cabdalla nuuraddiin axmed Isaga- qaybtanaa lahaa cabdalla nuuraddiin baa lahaa Isaga- shiiraan shidaad buu u dhiibay goobjoog baa ka ahaa maya isagaa sameeyey cabdalla nuurudiin taas waa isla garanay laakiin qisada maxaa tii aan maagaba loo mehersadaa yaa gartaas dhiganaya ah afar naag shan naag ayuu dalbada waayey guurkoodii marka cabdallah ka dardaarmaya wartii aan jeclaadaba maxaa nin kale loo siiyaa ee waa lagula arkay saad u aragtaa kuwo kalena u arkeen ah waxaa kaloo ku xijiyey shiiraan shidaad muraad oo loo dhiibay haddaa xasuusto culummada adduunko kuwa caashaqa cidlada dhigay culummada adduunko kuwa caashaqa cidlada dhigay caamaan adduunyada ciladahan jacaylka baas cunaa jaray waa cudur waa cudur waa cudur waa cudur halis ah oo cadibay rag iyo dumar cadibay rag iyo dumar cashaqa dawoma u haysaan mise cudur daar ayaa jira cabdalla nuurudiin looma geli karayn xaasar Adiga- Waa sugaya.
adigana xusuusaad gashay xusuus ee waxaan rabaa marka markaad isku geyso een, heesahaas tobanka gaaraya ee allah u naxariistay cabdalla nuurudiin axmed fanaan weriye hal abuuro ahaa een, saaxiibkaana ahaa isaga ku soo barbaariyey intoodaas marka la isku daro teed kala dhex baxda adiga dhinaca haysiinta iyo dhinaca heesaha sidii aan wax u alifi lahaa intaba waa waa dadaalay ma fahamti waxaan rabaa adiga ku dhahdaa een, maadaama saaxiibka hal abuuro uu ahaa allah u naxariisto weriye uu ahaa isaga ku soo barbaariyey maxaad ka baratay ka sokoow inaad isaga ku dayanaysa wax ma hal abuurta Waxaan adiga ka oo bartay- oo- oo oo hees ma waxaan- samaysa hal heesood hal heesood isku dayda ma jirtaa qudhaada ha waa jirtay waxaa jirtay hees xunaa jirtay waxaa jirtay hees la yidhahdo ay otaa oynin waxaa jirtay hees la yidhahdo maxay hayso ismahaan oo gaaywarow ii qaadaay allahu raxmadee gaaywarow ahaa fanaan beeraley ah aniga ayaa soo caabixiyey anigaa gurigeyga keeni jiray kabankiisa soo qaadanayay national radioga ahaa oo nationaalka ah oo sacuudiga laga keeni jiray ayaan ku duubi jirnay halkaas baan yacni aan ku xayeysiin jirnay gacaladeyda hay gowracdiya garta u daaya yacyo cood weris faaduma arudirataan maqbiyo waxaasoo dhan isagaa meeshaas ku xirmi markaasaa intaa qaado aan suuqgeynta geyn jiray markaasaa kaan arag kii gaariga hargeysa aadaya gaariga kismaayo aadaya gaariga aadaya shabeellaha dhex gaariga aadaya hiiraan baabuurta ku wata dhan midaan gayaankii oo gurtigeedii u geesmaraayay inay igoyso inay igoyso gabiga tuurto ma garalaaba gacaladaydii adag gacaladaydii gacaladaydii ay gowracday garta u daaya guri samaad iyo gambood xalaal aan ku guulamayay hadday go-aankii hadday go-aankii ku gabagabaysay inaanan guurtan gacaladaydii alla gacaladaydii gacaladaydii ay gowracday garta u daaya heestaasi waxay u noqotay allah u raxmadeeye maxamuud xaji cali gaywalow heestii loogu jeclaa heestii labaadoo laga daba dhacayna faaduma ahayd caku feexda naagaha falowga iyo daruuriga filim weysadooda nima fortuunadooda caku feexda naagaha falowga iyo daruuriga filim weysadoodani ma fartuunadoda faalanaalayo laba isfiirsanaysa kuwa kala faniisho ka faa'iidaysanaya waxay ula fadhinayaan faraska ugu joogaan inay kala faquuqaan kala faataxaystaan fahmi waayey anigu ye iska faraduglayse faalayo jacaylkeed marka faraxashaa horta horta yaanan fududaan yaanan fududaan farta sawmay qorin fariin beenaynay tahay fadumo aan u dirotaan
horta horta yaana fududaan yaana fududaan horta horta yaana fududaan yaana fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aanu dirotaan horta horta yaana fududaan yaana fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumo aanu dirotaan caqufooridaydyo jacaylkaygi faalalay kuwa foodagooyiyo fogaantaydii eersaaday fadumoy jacaylkiyo fakri aan wadaagnay fagaaraha ka sheegtaye maxaad iga filaysaa inaad meelafanato facaa aad lanooshahay ama aad faayoobayn filiya ku daawada ficnaanteeni hore iyo farxadiyaan soo siday furihii jacaylkana ma iska foorarshaa horta horta yaanan fududaan yaanan fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay
yaawarow ee labaad yaayacoodaa ku xebtay yaa sameey yaa sameeyey heestaasi saddexdaba labo isagaa sameeyey mid anaa sameeyey midka kale nin magaciisa iga dhumaa sameeyey saaxiibay ahaayeen runtii maskaxdii madaxiigu ka maqan yahay heestii ismahaan anaa sameeyey jaaga ismaan sida jowariya luul ayaa lagu jidboodaa gacma jeela leeyey kubabkaaga joogiyo dhexda taagka lagu jaray eed moodid jeedaan markii aan jaleecabo ismaan waan jiriiricooda heestaasi ayuu dhammaadkii intuu qaadi rabay buu iga tegey dabadeedna beydkii hore iyo beydkaana isku xigay intaas iyadoo noo joogta asuulkeen damaysay gaawada uu ku geeriyooday marka heesihiisa rukuyaa ugu fiicnado dadka badana waxay dhegeysan jireen gacaladiina hay gowracdi kasoo gaa gaawalow yacni haddaan ka hadla gaawalow wuxuu ahaa fanaan yacni fanaan buuxuu ahaa runtii ruqiyo waxa waaye ruqiyo heese oo yacni aad iyo aad dadka ay u jeclaayeen raaxada adduunyada anigu way iga raabto rafaad baan ku noolahay dadku ima rumaysaan salaan ahayn baan cagaha isaga rogayaa roob adda-in baan cerka aan ka raabjaa waxaan layga rabin baan hadba dabaroleeya sida ruux dhintoo rumadii goodoo ralan saaran baan reeriisanaya ra'yi badan adduunyoy ina raamo badaney laba ruux walaalaha hadda kiirisi qoran maxaad u dabarolaysaa duuga ugu aastaa kan kalena u rogataa faciisa ugu rogays ama soo dhucle ama iga rogo rasmi igu sheeg ruqyooy walaalay ratiib buuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo moogtaa
cajiib cajiib cajiib cajiib cajiib taariikhad taari- axdaasiyadu ani wayga raagto rafaad baan ku noolahay dadku ima rumaysaan raradaan yahay baan cagahay sagaa rogaya roobaan da'ay baan cirka aan ka raadshaa waxaan leyla rabin baan hadba dabaruc leeyaa sida ruux dhinto rumadii go'do ralan saaran baan ra'yiysanayaa ra'yi badan adduunyooy ina raama badaane laba ruux walaala hadba hadba kii risikaroon maxau dabaruc leysaa ruuga ugu haastaa kan kalena u rogataa raciisa uga reebtaa ama soo rucle ama iga rogo rasmi iigu sheeg ruquyooy walaaley ratibuuba oo raran haddii aan rag kula wadin inuu ridaayo moogtahay inuu ridaayo moogtahay cajiib inuu ridaayo moogtahay gaawarow saaxiibkii allah u raxmado isigana waxaan leeyahay hadde fanaan fac weyn buu ah barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta ogol diidan ee uu sameeyey allaha u naxariistay cabdalla nuuraddiin axmed ee uu qaaday allaha u naxariistay shiiraan shidaad muraad heestan waxaa la duubay bishii janaayo ee sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo toddobaatankii waxaan aada ugu mahad celinayaa weriye maxamed aweys muudey boqorka bartamaha oo waqtigiisa iyo aqoontiisa faneed la wadaagay barnaamijka caweyska washington tan iyo kulan dambe haddii alla idmo waa cashi ibraahim aadan oo idin leeyahay nabadgelyo hableennimay ku taallo wastay caashaqu ma adkaysanaaye hableennimay ku taallo wastay caashaqu ma adkaysanaaye markii ay ayaan quura arraggaygu weyday ergan soo diraysa io imow ina abtow markii ayayaan quura araggaygu weyday ergan soo diraysaa io imow ina abtow intan niilka aan gelin ibkan layga taakulin naftu waa ammaane intan niilka aan gelin ibkan layga taakulin naftu waa ammaane ayandaarose waxay tahay ama kaganigooriday yaanad jooganaa orod ha orod bay tidhaahdaa markii aanaradagiyo albaabkooda dhaafay ilmay dhabanka qoysaa ha ilmo ilmo dhabanka qoysaa hayandaarose waxay tahay ama kaganigooriday kiyaanad jooganaa orod ha orod bay tidhaahdaa markii aan ardaagiyo albaabkooda dhaafay ilmay dhabanka qoysaa ilmo ilmo dhabanka qoysaa afka wayga nacab tahay urka wayga jeceshahay goldidan weeyaan maydil xaawalayda abuurkootidaa yahay abwaanada jacaylkiyo dadka waaya adhagow ambado ababayeedha arrinta kafaale maydil xaawalayda abuurkood sidaa yahay abwaanada jacaylkiyo dadka waaya adhagow ambado abaabaye arrinta kafaale ubadkuuba midkan oo dhan arrintiisa sheegay hooyadaa ilowdee ubadkuuba midkan oo dhan arrintiisa sheegay hooyadaa ilowdee afqaba abaar baxa aamusna indhaha xiran ula jeedadaadiyo waxaa urka kaa gubay afqaba abaar baxa aamusna indhaha xidhan ula jeedadaadiyo waxaa urka kaa gubay ma ogan karaaye urku baallemaanaha war ma owliyaadi moodaa ma ogan karaaye urku baallemaanaha war ma owliyaadi moodaa